maalintii shalay ku dhowaad boqol ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ah oo ay ka muuqdeen kuwa ugu caansan ee mucaaradka ah ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada muqdisho iyagoona soo saaray qodobo dhowr ah waxa ay ugu horreyn qaylo dhaan ka muujiyeen isfidinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo sheegay intaasi ay tahay khatar iyaga kusoo food leh waxa ayna dhanka kale xuseen in xasan sheekh uu noqday keligiis talis dalkana u baylihinaya dowlado shisheeye sida aad ka war haysaan argixisadu waxay u soo bahaysatay dalkeenna iyagoo doonaya inay isku fidiso deegaanno waaweyn waana khatar ku soo foolle dalkeenna oo taabanaysa masiirka dalkeenna loona baahan yahay in aynu meel uga soo wada jeedsanno waxa ayaan darro ah in xukuumadda maanta jirta ay ku fashilantay hirgelinta siyaasad ku dhisan qorshe cad sidoo kale waxaa xaqiiqo ah inay isu beddeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ah ay ka helayso u dhaqaaqdo qaranna laguma dhiso qorshe lala soo toosay ee waxaa lagu dhisaa nidaam cad iyo kaas oo iftiiminaya meesha la doonayo iyo meesha loo guurayo waxaa xaqiiqo ah inay xukuumaddani subax ay ku ummadda soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay odhanaysay etoobiya waa cadowgeenna subaxii dambena la arkay iyadoo waddooyinka u xidhan yihiin ra-isul wasaare etoobiya waxa ay intaasi ku dareen in dowladda federaalka ay gashay in ka badan labaatan heshiis ayna tahay dowladdii ugu tayada xumeed ee dalka soo marta islamarkaana ay ku fashilantay siyaasadda arrimaha gudaha waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay in ka badan labaatan heshiis codadii aragtay aysan jirin waa xukuumaddii ugu tayada liidatay abid ee soo marta dalkeenna hooyo shacabka soomaaliyeed ayaa markhaati ka ah in dhammaan xafiisyadii iyo wasaaradihii dalku mid shaqaynaysaa aysan jirin wasiirradiina ay telefoon ku shaqaynayaan xafiisyadiina ay ka guureen sidoo kale xukuumadda maanta jirta waxay ku fashilantay siyaasadda arrimaha gudaha iyadoo qaybo ka mida dowlad goboleedyadii dalku ay tageen kuwo kaleo dalkuna ay ku joogaan shafo sharci darro ah dibudhiskii soomaaliya kadib lama arag xukunka in la yska joogo xukuumaddan ka hortow sababtana waxaa weeye xukuumadda talada haysa ayaa doonaysa inay dalka ku sii joogto xukunka si sharci darraa xukuumaddani waxay laashay wixii heshiiska lagu ahaa sida dastuurkii dalka waxay burburisay federaalisamkii waxay diidday wadaxaajood waxayna go'aansatay siyaasad la yidhaahdo loo joojin maayo waxay dib u celisay soddon sano ummaddii soomaaliyeed xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan ayaa ka walaacsan weerarada xooggan ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe kuwaas ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askar iyo saraakiil dhul baaxad lehna ku qabsadeen waxayna iminka xubnaha ka tirsan dowladda federaalka eedeyn dusha kaga tuurayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyagoona warbaahinada ka hor sheegaya fashilka siyaasadeed ee hareeyey dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh